asalaamu waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waacan wanaagsan khiyaarta hawda naga dhegaysanaysaay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ila tale
jacaylka codtaysa ma uu helo xaasid xumaan ha u quurin ma aan ha xujaynin
mar kale kulanti wacan wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay khiyaarta hawda naga dhagaysanaysaay barnaamijkuna waa barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ila tali ee galab kastoo arbacaad halkan ka dhagaysataan barnaamijkana waxaa idiin tabi doona si talantaaliya anis faaisahay
filsane anigoo ah faa'iise xasan shariif iyo weliba filsan muuse yuusuf filsan degan galabta looma kala maqna ayaa la isdhihi karaa aad iyo aad galabta barnaamijkuna inta badan dhageystayaasha ayaa ka qayb qaata oo qeybta ugu badan aynu siinaa maadaama ila taliyahay n barnaamijku la talin jacayl inta badan ahaa jira laakiin la talin jacayl kaliya oon maahan ee waa la talin wax kasta oo ah dhankaaga ood markaas jeceshan lagula taliyo ha ee ayaad soo dhiiban kartaa fikradaada waa taa waan filaya annaguna intaan awoodna oo kula tali doonaa dhegeystayaasha geesta ay kala tali doonaan aad iyo looma aad.
kala maqnaan doona Aha.
ayaa isleeyahay la talintaasi Een, marka filsanay een, barnaamijku galabtay een, aad buu u xiise badan yahay oo dhegeystayaal badanna waan filayaa inay dhowrayeen oo isdhahayeen kolay gormay arbacadii soo gudbi doontaa anaa kamid ah xataa dhegeystayaasha waa taa galabta adigaa lagula talinayaaba may may dhegeystayaasha sugayaan kamid ah ha miya aad iyo aad Waa tahay.
marka faaiso een, dhanka dahfurka barnaamijka Een, waad mahadsan tahay filsane ee daafurka barnaamijka galabta anaaba farsamayaqaanka ku haysto farsamayaqaanka waxaa leeya noo soo qabay heesta farxiyo kabayare oo- oo- oo- oo- galabta adaa codsana waxaa leedahay war heesta laiga soo gaarsiiyo Haa.
waa tahay dooqaaga iyo- iyo Erayada.
farsamo yaqaanka iyo waxaan iskaga dhex bixi doonaa dhegeystayaasha waana isku soo noqon doonaa haddii eebbaha weyna qadaro
iska dhowr xusuusa kuwa lagu xanuunsado ha xaalayn erayada ruuxiga hesha kuu dhaho iska dhowr xusuusa kuwa lagu xanuunsado ha xaalayn erayada ruuxiga hesha kuu dhaho qof xantaada jeceliyo xasidkana dhakow dhigin qof xantaada jeceliyo xasidkana dhakow dhigin qof xantaada jeceliyo xasidkana dhakow dhigin qof xantaada jeceliyo xasidkana dhakow dhigin wixii shalay ka xumaaday xalay tagtaye iluu xalay xalay tagtaye iluu wixii shalay ka xumaaday xalay tagtaye iluu xalay xalay tagtaye iluu ha xanibin damiirkana adigoo xoraa hadal hadal hadal adigoo xoraa hadal ha xanibin damiirkana adigoo xoraa hadal hadal hadal adigoo xoraa hadal meesha lagu xifaaltaabo wakhtigaaga kala xiro qof kastana ku xaale halku kaaga xiran yahay meesha lagu xifaaltaabo wakhtigaaga kala xiro qof kastana ku xaale hal xiran yahay xurmaadiyo wanaaguna yuu xiskaagu kaba tegin xurmaadiyo wanaaguna yuu xiskaagu kaba tegin xurmaadiyo wanaaguna yuu xiskaagu kaba tegin xurmaadiyo wanaaguna yuu xiskaagu kaba tegin wixii shalay ka xumaaday waxay tagtay iluu xalay xalay tagtay iluu wixii shalay ka xumaaday xalay tagtay iluu xalay xalay tagtay iluu haxanibin damiirkana adigoo xora hadal hadal hadal adigoo xora hadal haxanibin damiirkana adigoo xora hadal hadal hadal adigoo xora hadal adigoo xora hadal hadal hadal
waa tahay galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay barnaamijka galab wanaagsan ee xubintiisa ila tale ayaad dhegaysanaysaan qaybihii ugu horreeyana waan kusi ee markaasi ayaan ku guda jirnaa faahisi soo dhowow barnaamijka waa barnaamijkii een galab wanaagsan ila tale haddaad ila tale maqasho maxaa kugu soo dhex harta dabcan filsanay een ila tali haddaanba maqlaba waxaa igu soo dhacda jacayl garooro suusac gaaro
waa faahiso jacaylku marbuu suu sac dhaafaa ha mar baa la sheegaya sun baa loo cabaa iyo xabad baa la isugu dhiftaa marka sun buu markaas garoor uu gaaray suusac oo garoorka caanaha iyo waxaan ku naqaanay anguri jabtuqaa kuu dhacbaya markaa garoor- marka muu jacayl buu isku bedelay haa wax badan aan jacayl caanaa raadinaa waa tahay qaybihi qaybihi hore barnaamijkana waa kusii shaqeynaa faa'iisa haddaad ee, dhegeystayaasha lamarka wicitaanka xasuuso Een, waad mahadsan tahay filsanay dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayay dhegeystayaasheenu naga soo wici karaan haddii aan mar kale ugu celiyo waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal dhegeystayaal galab wacan oo wanaagsan ayaan hawadayn ka leenahay filsanay galabtay adiga laftirkaa meesha kama maqnidoo galabtay la talintaada ha reeban oo kuu jeedaa maya maya anaga dhegeystayaasha waxa xilba wuxuu naga saaran yahay in dhegeystayaasha aynu la talino oo markaasi fikradooda dhegeystayaasha soo dhiibanaya aynu fursadda ugu badan siino dhegeystayaasha nagala qayb qaadanaya dhegeystayaasha markaasi wicitaanka nagala qayb qaadanaya naga soo wacaya deegaanada cadaadihi deegaanada ku dhadhow la- waxay naga dhegeysan karaan een, siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka dhegeystayaasha kale ee naga xiran ee ku- een, dhuusamareeb iyo deegaanada ee ku dhadhowna waxay naga dhegeysan karaan siddeed siddeed dhibic eber galab wanaagsan baan dhammaantiin idin leenahay barnaamijkuna waa ila tali galabtana waxaan filaya inaad ka qayb qaadan doontaan waxaan filaya dhegeystayaasha wicitaanka inaan eh, faa'iisi u jalleeco soo dhow walaal walaal codkaaga adoo sar noogu qaadaya soo dhowow magaca yalka naga soo wacayso waa tahay faa-iisoo dhegeystahaas waxaan u malaysaan codkiisa aada u hooseeyo marka waxaan leenahay soo noqo si aad kaga qayb qaadatid barnaamijka qaybihii een een ugu horreeyana waan kusii shaqeynaha idilkiina galab wanaagsan baadin leenahay barnaamijkuna waa galab wanaagsan xubintiisa ila tali ee galab kastoo arbaca halkan aad ka dhegeysataan ee dhegeystaha xiga ayaan jeclaa inaan faa-iiso u- ee markaasi aan dhankiisa u jaleecay wicitaanka nagala qayb qaadanaya bal iyo la talinta markaasi uu jecel yahay nagala taliyo walaal soo dhowow magaca halkan naga soo wacayso
waanaga walaal waa quusiy ojo waxaa ka jalaan wey walaal magacaaga adoo raalliya
quusiy garaaca quusiy waad la socotaa barnaamijka
si fiican haye walaal soo dhawa adeed barnaamijka la socoto maxaa lagala talinaya galabta
walaal waxaa lagala talinayaa gabar baan waxaan jeclaa hal sano iyo barno garab waa tahay
anaa isla gabadha jacaylkiinaa ka mira dhalaysiin oo meesha ugu dambaysa uu sii marayo aa gabadha hooyadeed aabbahay la tegi macnaha
gabadha hooyadeed oo la siiyey aabbahay la siiyey macnaha adiga aabahaba la siiyey
haa gabadha hooyadeed waa tahay
marka waxaa lagala talinayaa macnaha gabadha hooyadeed haddii aabbahay guursaday een, gabadha inaan iska daayo oon iska dhaafo iyo inaan macnaha maarata ana siya ab u guursiyo kale ama gabadh aan guursiyo
aada u mahadsan tahay ee, dhegeystahaasi ee naga soo wacaya laanweyn oo u mahadcelinaynaa Een, la talintiisana waa filayaa inuu heli doono haddii eebaha weyne qadaro dhammaantiina galab wanaagsan aan idin leenahay faa-iso Een, dhegeystahan wuxuu leeyahay een, een, dhegeys- een, aniga gabaraa jeclaa maadaama aan muddo xiriir lahayn waxaa kaloo soo dhex galay gabadha hooyadeed ayaa aabahay guursaday marka wuxuu leeyahay gabadha aan jeclaa ma iska dhaafaa oo sidii aan een, eedadii ay aabo u guursatay aan iskaga dhaafaa mase gabadha waa guursadaa buu leeyahay bal dhankaaga
filsanay anigu waxaan kula talin lahaa wiilkaas waaba qiso la yaab leh laakiinse waxaan dhihi lahaa iska dhaaf bisinka een, aabe hadduuba een, hooyo guursada adiguna gabadhi kuma darsan kartid taas waxoogaa een, waxaa wanaagsan inaad ka wareegsato oo qof kale een, aad raaraadsato marka wiilkaas saasaan kula talin lahaa adiga
waa mahadsantaa faa-isa sida qabto waxay leedahay inaad gabadhaas aad eedanimada iskaga dhaafto oo aad sidaa u jeclada aad walaaltinimo aad usoo bedeshaan ayaan jeclaa lahaa marka aad u mahadsantaa faa-iso ee waa la talinteeda Ka- kolley galabta waxaa u malaysaa faa-isa in labadeena inaan kalamaan nahay waa taa waa taa adduunka dhanaba filsanay hadda kusii een, socdaba kalamaanka waa tahay een, waa tahay kalamaanta sida u sheegaba waa fik- kala fikradda waa nahay micnihii marka aniga dhegeystahaas waxaan leeyahay maadaama gabadha aa jecleed hadda eedaba aaba guursatay jawgi waaba isoo bedelay oo xaaladdu waa soo dhawaatay sidii horeba isbedel weyna ku dhacaan dhihi karaa oo marka haddiiba eedda kaa fogay hadda way kuu soo dhawaatay marka waxaan leeyahay gabadhaada aa jecleyd hano sida aa ku guursan kartid ku hano oo halkaas jacaylkaga ha kaga harin filsanay waa runtaa laakiinse een, waxaa laga quman yahay maadaama aabe een, eedda u joogto adigana inaad gabadhii wadato kasoo xoogaa in eh, laga qurxuyaa ma moodido yacni haddii la fiiriyo waa la dhihi karaa waa laga qurxoon yahay laakiin lagama qurxoona waaba waxaas dhihi karaaba waa meesha ugu fiicnayd Waa tahay, waa halkii taa.
ugu fiicnayd waay haa Waa fikirka.
sidaan qaba haa waa sida aniga qabo n waxaa kaloo n haddii awal eeda kaa fogeyd oo eedo meel dheer aa u raadinaysid hadda waa eedadii eedadahayd Waa ya marka hadda waxaa dhihi karaa waaba eedo kuu dhow si kastaaba ugu aaba ugu dhowdahayba oo waxaa dhihi karaaba qof wanaagsan iyo waxaa tahayba markan waa soo bixeysa haddaa qof wanaagsan tahay eedana inay qof wanaagsan tahay oo qof wanaagsan hadday tahay wa- dadkii wada wanaagsan yihiin waad waad isbara doontaan laakiin markii qof kaa fog yahay wuxuu kaala hor imaan doona wejigu kaala hor imaan doona mataqaan marka dhegeystahaas aniga waxaan kula talin lahaa inaad jacaylkaaga ka harin oo eeda iyo jacaylkaaga waxa dhanba oo aaba iyo waxa dhan aad isku wadato si markaasi aad uga hergaartid kole filsan anigu waan kaa fikir dawanahay wa- wiilkaas waxaan dhihi lahaa een, haddiiba ay dhacday in eedo een, aabe uu la wareegay een, adiguna waxaan dhihi lahaa een, isaga yaro fogow gabadhaas oo een, walaaltinimo u bedel maadaama een, aabaha uu joogo uusaba salaada ka jabin oo aabaheeda oo kale uu yahay
waa tahay waa mahadsantaa faa-iso faa-iso halkaas ay ku adkeysatay anaguna waxaan leenahay galabta kalemaanaan noqona ujeeda marka galab wanaagsan baa idilkan idin leenahay ee dhegeystayaasha meel kastood joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaanba galab wanaagsan galab qurux badan aa idin leenahay barnaamijkuna waa galab wanaagsan xubintiisa ila tali oo markaasi aad kaga qayb qaadataan barnaamijka een, maalin kasta oo arbaca halkan waa tahay galab wanaagsan baa idin leenahay khiyaaray barnaamijkuna waa galab wanaagsan qaybihii ugu horreeyay aan kusii saqaynaa faa-iso dhegeystaha xaqadka
Een, waa tahay filsanay dhegeystaani haddaan soo dhaweeyo Een, halo asalaamu calaykum walaal soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa tahay een, waad la socota wadana iyo barnaamijka waa tahay soo dhowow barnaamijku waa la talin jacayl ee, amaseba la talin Een, galabtay een, maxaa lagaala talinayaa soo dhowow mise wakiil baa tahay bal soo dhowow waa tahay waa tahay waa tahay tahay ee faa-iso dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ayadoo la talinteeda wadato waan filayaa inay een, soo noqon doonto oo markaasi dhege- ee, nagala qayb qaadan doonto barnaamijka ee galab wanaagsan xubintiisa ila tali ee qeybna ay ka noqon doonto faa-iso waxaan jeclahay dhegeystaha xiga inaan jaaniska siiyo si uu kaga qayb qaato barnaamijka walaal soo dhawow magacgalkaad naga soo wacayso maariyo codkaaga sar noogu qaad si anaga dhegeystayaashaba ku wada maqalno Fa- een, maariyo waad la socotaa barnaamijka haa haye guda galgalabta maxaa nagala talinayaa waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay si aad kaga qayb qaadatid barnaamijka een galab wanaagsan xubintiisa ila tale ee qaybihii dhexe ee barnaamijkana waa kusii saqaynaa bal dhanka sugaanta ayaan faa-iso isla aadi doonaa iyo heestii maryan mursalla oo markaasi ay ku luuqeynaysay aniga kun jeer ku jecel
waxbaa ka dhacayaa la isdhihi karaa filsaney heestu inaba caadi maahayn kalaan dadka kale ha maqal kalsoonaan ka rabaa ficnaan leeda aniga in laga qaaday sidaas
galabtaan aarsadaa kuu jeedaa waxaa leedahay arigii hees jeceladaa isla rabo wax kastadaa isla rabo maya filsaney laakiin tan waaba mid sii gaaraysa dhuuxa iyo lafaha ha kun jarniga ku jecel een galab wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiin galab wanaagsanna khiyaarta hawdana ka dhegaysanaysaa iyo barnaamijkuna waa galab wanaagsanna xubintiisa ila tali ee toddobaad kasta arbacad aad ka dhegaysataan barnaamijka galab wanaagsan shanta galabnimo radio cadaado dhegaystayaasha dhanka wicitaanka ayaan jeclaa faa-iso inaan kusii soconno markaasi aan jaaniska siino mar haddaana dhanka kaalmaha sugaanta kasoo laabanay hal halo walaal calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow magacayaalka naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystaha saqadka telefoonka ayaa ka go-ay soo noqayanu leenahay si aad kaga qeyb qaadatid barnaamijka dhegeyste qeybaha kale ee barnaamijkan kusii soconaynaa iyo weliba wicitaanka dhegeystayaasha ee nagala qeyb qaadanaya walaal soo dhawow magacaalka naga soo wacayso calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaashii filsan muuse adiga iyo mutaise xasan shariif galab wacan wanaagsan hawada kale
annaguna galab lamida ayaanu ku leenahay walaal soo dhawow magacaalka naga soo wacayso
walaashii waa jamiilo oo joogtada male jamiilo waad la socotaa barnaamijka
aan la socdaa walaashii haye soo dhawow jamiiley maxaad kaga qeyb qaadanaysaa galabta
wiilkii mid gabada la talinaa
wiilkii baad la talinaysaa maxaa kula talinaysaa
waxaan kula talinaa maadaama aabba uu guursado hooyadii ho- bahas- adiga iyo aabba inaad hooyadii gabadheed kala guursatay waa laga fiican yahay iska dhaafa aanay dhihi lahaa oo waxaad leedahay gabadhii wiilkii uu jeclaa sidii jacaylkii uu jeclaa aad aan- aad waa ka xumahay dhegeystaha saqadka telefoonka ee ka go-ay waa filaya inuu soo noqon doono Een, marka galab wanaagsan baa idin leenahay waxaa u maleysaa faa-iisooyo dadka qaar dhegeystayaasha qaar inay firadis cabirayaan oo is- oo markaas leeyihiin waa laga fiican waa laga qurux badan yahay Waa, ee hadda diinta islaamka dis kasoo horjeedin in gabadhaana ay aad guursatid laakiinse een, maxaa diidaya inaad guursato een, waa runta filsaney laakiinse annaga soomaali haddaan nahay dhaqan ayaan leenahay inkastoo aysa dhaqankeenu uusa kasoo horjeedin haddana waa shay laga qurux badan yaaba Een, way jirtaa la isdhihi karaa annaga dhulkeena soomaaliya midhe waa laga helayaa een, arrinkaas oo kale Wi- een, wiil iyo aabihiis oo gabar iyo hooyadeed een, u aad kala iyo aad jooga aad iyo aad anigaaba shaahad anigaaba arkay mindhahii ku arkay waata adaaba soo arkay waata marka uu lama dhihi karo wax hadda ugu horeyso oo wax soo jirayna yacni wax la diid wax hadda haddii aad fiirisid ma noocana maahan marka maxaa diidaya in jacaylkiisa uu wiilkan uu ka uu raadiyo oo uu siduu ka hanan laha u helo maadaama aysan xumaan jirin waa runtaa filsaney laakiinse een, waxaa loo baahan yahay mar leybiba een, guurku wuxuu ku fiican yahay een, meel qurux badan in laga eego marka marka ma foolxumo haddaba ma foolxumo maya een, foolxumo ma jirta laakiinse gabar iyo hooyadeed aabba iyo wiilkiis Een, taas waa arrin la yaab leh aniga ahaantii kama- waa kasoo horjeedaa Ma- mar leybuna wiilkaas ma kula talinayay inuu gabaraas guursado faa-isa ga- galabta waxay leedahay laakiinta laakiintay badisa marmarsiyey badisa galabta
waa tahay filsaca kuu jeeda galabtay een, il xoogan baad ugu eegeyda ma saas kuguma firi kara adaaba iga dusinaye marka xoogaa baa kaa yareynaya dhegeystaha xagaa ee faa-iisa ayaan u baaqaynaa wicitaanka ayaan jaaniska sii doonaa si uu nagala qeyb qaato barnaamijka dhegeystaha saqadka telefoonka ayaa ka go-ay faa-iisa iyo dhegeystaha xiga ayaan jecelnaa inaan jaaniskooda iyaguna sii- siino oo markaas nagala qeyb qaadanayo wicitaanka
waa tahay een filsaney waad mahadsan tahay een haddii aan soo dhaweeyo dhegeystaha qadka teleefonka ka dhex muuqanaya halo asalaamu calaykum
waaleykum salaam soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
waa xariiraysa fikradan labe een xalimay soo dhow walaashay galab wanaagsan ayaa hawada kaale
aye waa tahay waad la socotaa barnaamijka
haa waa tahay soo dhowo barnaamijku waa la talin jacayl galabtay ma adaa lagula talinayaa ma waxbaad la talinaysaa ma wakiil baa tahay bal soo dhowo
wiilkii ii horeena talinaa waa tah
waan ka xumahay dhegeystaha sifaa-iso qadka ayaa ka go-ay waan filaya inuu soo noqon doono qadka telefoonka mar kale uu nasiib u yeeli doono haddii waqtigu uu saabaxo galab wanaagsan idilkiin da- een, dhegeystayaasha meel kastoo ay joogaan galabtaba waxaan idin leenahay galab ha idiin wacnaato mhm, saac sidhi wanaagsan aan dhahnaa galabta maadaama waxaa laga waqti yaabaa waa lasoo filsaney dhaafaya dadku inaysaa mhm, maya casriyo waa soo- waqtiga anaga soomaalidaan nahay xilli kasta xilliga casriyaha waqtiga aadaa loogu fadhiyaa waa tahay marka casriye wanaagsan marka casriyanaas dad badana hafrayda aniga xataa casriye maana soo cabin galabta ee adig waa soo ordaysa qof soo ordaya barnaamij rabo inuu galo casriyihiisa shakiyaa ku jiro waa tahay waa tahay waa cabe laakiin aga boobiya waa tahay een, intaas inaan kaga soo noqono wicitaanka ayaan jeclayn u jaleeco soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal waan ka xumahay dhegeystahaas qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeysto kale ayaa fariin soo diraya oo markaasi lambarka inkastoo aan aan ugu talagelin aan fariin aan kaga aan markaasi een, nagala qeyb qaataan lambarka wicitaanka kaliya aan galabta la wadaagnay laakiin dhegeysta ayaa fariin soo diraya fariintaas ayaan jecla inaan u akrino dhegeystaha wuxuu leeyahay waa samsam oo joogta xaafada dayax ee magaalada dhuusmareeb waxaan leeyahay wuxuu leedahay dhegeystahaani aniga waxaan jeclaa wiil muddo afar sano ayaan isla soconay afartaas sano een, wiilka waxbarasho ayuu wada leedahay anigana waxbarasho ayaan waday laakiin wiilka jaamacad buu dhiganayay leedahay een, anigana iskuulaa dhiganayay marka waqtigii jaamacaddii usoo dhamaatay anigana xariir aa noo dhexeey leedahay iskuulkaan dhiganayay anigana waqtigii iskuulkii noo iisoo dhamaaday hal sano mar a jaamacaddii asaga uga harsan tahay aniga iskuulkii isoo dhamaaday bay leedahay dhegeystahani maadaama uu noo soo dhamaaday waxaan ku heshiinay in jaamacadda markuu uu dhameeyo kadib aan isguursano laakiin waxay leedahay dhegeystahani een markii waqtigii uu dhamaaday hal sanoo kale ayaan uga daray shan sano ayay noqotay bay leedahay shantaas sano aan xiriirka lahayn kadib waxaa dhacday leedahay in isaga dhanbaaba aanba waayeyba Waa tahay. oo wiilka dhan baan waaye wiilka dhan waa waayay leedahay marka waxay leedahay een weyntu ma ahan bay leedahay mid aan isaga dhan waayay laakiin xiriirkiisii baan waayay marka dhegeystahaasi maxaad kula talinaysaa
Een, filsaney inkastoona dhegeystahaasi hadalkiisa si wanaagsan ba aanan fariintaasi een, waxaan dhihi lahaa een, gabadhaas waxaan kula talin lahaa koleyba awal baama sheegno een, xiriirka faraha badan waxyaabo badan ayaaba laga dhexlaaba waan waayey iyo waa tagay taleefonku iga dansaday iyo taleefonka iga dansatay ayaaba laga dhexlaa een, marka waxyaabahaasoo dhan waxyaabo xiriirka een, dheer uu sababo weeyaan la isdhihi karaa marka gabadhaas wiilkii koley waxay tiri xiriirkiisii een, haddaan qaldanay xiriirkiisii ayaan waayay asagii maana waayen ayaan fahma marka een, koley wiilkii uu joogaa ayaan filayaa een, koley uu kula soo xiriiri doonaa Mm.
may xiriir lama arkay leedahay maadaama waqti badan aan sugaya haddana uu xiriirkii jartay sida u muuqata fariintan yacni xiriirkii uu dhammaaday yacni waxaa laga wadaa xiriirkii uga jartay waa taa sida aan u sugayo waqtigii aanu ku ballannay hal sana aan ugu sii dara halkii sano markuu dhammaystay buu dhuuntay leed waa taa marka maxaa kula talinaysaa Een, filsaney waxaan isli- waxaa la isdhihi karaaba een, wax dhimanba ma jira qofaa shan sano soo sugayda hadduu tago waa uun meeshii madax meel ka sarreydoo la salaaxa lama arkaa layidhi Een, waa inaad iska baxdaa uun qof kale aad raaraadsataa ma marka eh, dhegeystaha waxaa leedahay qof kala raaraadso
laakiin filsaney waxaanba ka cabsaaba galabtay filsanaa ujeeda indheheedoo
may filsan gaabta waa ujeeda aniga een, waxbay igu soo qaloocinaysaa laakiin waxbay igu soo qaloocin galab wanaagsan dhegeystahaasina een, run ahaantii horta een, sida ah, een, waxaanba wakiisho faaiso faaiso marka waxaan filayaa dhegeystahaasi uu ka dhargay ila talinteedii faaiso wicitaanka Een, waad mahadsantaa filsane een, dhegeystaha xiga haddaan u yaro baaqo ee qadka telefonka ka dhex muuqanaya Een, halo salaamu calaykum walaal soo dhowo walaal magacaagii halkaad naga soo wacayso sacdiyo waad la socotaa barnaamijka waa tahay filsanay dhegeystahaasi qadka telefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal hadday tahay cilad dhankeenna ah waan xallin doonaa hadday tahay mid dhankiina ahna nala xalliya een, ciladaasi
waa tahay een, faaiso wicitaanka xiga ayaan jeclayn aan kusii socdo dhegeystaha markaasi ee ku jira hal hal walaal
Halo, salaam alaikum.
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowow
Waa doog.
magacaaga halkaad naga soo wacayso
Hamdi Kuweel Iidood.
xamdi barnaamijka iidool ayaad ka dhegeysanaysaa
Waa si wanaagsan.
haye galabta een, ma adigaa lagula talinaya mase wakiil baa tahay
Maya, een, anaha wax la taray.
adigaaba galabta wax la talinaya
Ah, haye soo dhow yaad la talinaysaa
wiilkii iga horreeyay.
haye soo dhow wuu ku dhegeysanayaan filaya
Ah, waxaan leeyahay guurkaas oo kale waa laga fiican yahay ka waanta waan leeyahay.
waa mahadsan tahay dhegeystahaasi een, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaadatay waxay leedahay een, waa laga fiican yahay weli uma hayo aniga sababo looga fiican yahay faaiso filsanay sababta waba iska caddahay aaba hadduu reerka geeska joogo adigana inaad geeska gasho Eh, hadda waaba ah, anigaba marka hore sheega waxaan is iri waxaan ku yiri jadwalkii waaba isbedelay Waa oo hadda iyadana waa soo xaafadii haa eedda waa soo dhawaatay eedadii fagiid maaha Een, gabadhii gabadhii een, meel aad kala jaan qaadid baba haysataa maadaama eedda eedadaa tahay Waa tahay.
marka een, maxaa kuu diidaya Een, runtii filsanay waxaa laga yaabaa guurku een, xididka waxaa la dhahay een, waxyaaba badana laga dhaxlaa marka dad badan oo markii hore aan isku fiicnay galabta calaacalaa ku jirtaa faaiso wataanka xiga ayaan usii jaleecaya walaa soo dhawo magaca ka naga soo haysan
Hello, assalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawo magacalka naga soo hayso
Walaasha si fiican waa maadsantahay. Magaceeda Xafsa waaye, halaal ayaa joogaa.
magacaaga walaal
Xafsa waaye, walaal ayaa- halaal ayaa joogaa.
xabso waad la socotaa barnaamijka
Aad weeye walaashay.
xabso soo dhawow haddii aad barnaamijka la socotid galabta maxaa kaga qayb qaadanaysaa
Walaashay waa maadsantahay. Aniga la talin ayaa wataa.
adiga baa lagula talinayaa
Aad weeye walaashay, la talintana way kala tahay. La talin jecel ayaa wataa galabta.
soo dhawo walaal een bal een waxaa lagaala talinaya adigoo inoo soo bandhigayna dhegeystayaashaba
Walaashay waa maadsantahay. Filsan hadda ka hor ayaa waxaa jirtay inuu wiil ah walaalo ahayn oo isku dhaween- isku dhaweenay inuu jecel soo bandhigto.
waa tahay
Walaal- walaal waa ka aqbalay jecelkii. Ayaan markaa wada shaqeynay.
mhm
aniga ayaa wiilkii jecel u qaada marka
waa tahay
marka ayaa wada soconaa wiilkii jecel u qaada ayaa marka wada soconay oo wiilkii xariis iga sarto wuxuu dhahay aniga buuku jecli taagan hadda
waa gartaa
wiilkii marka xariiskii iga sarto waa iska dhaafay aniga markaa iska dhaafay hadda ayuu isoo laabtay hadda iyo jecel cusub nafsi ayaa soo celiyaa filaa
mar kale kuusoo laabtay wuxuu ku yidhi aniga jacaylkii aan ku- kaa jaray dib ayaan usoo laabtay inaad mar dambe ila as aastaban doonaya
aad u weyn walaashay anigu marka kama aqbano waxaa dhaha mar hore ayaan amaanka jeclaan jecel igu abuurtay meel indhahaan iga tagtay jecelkaagaa maanta gadaalen uma baahnaani
waa mahadsan tahay xabso een waa filaya inaad dhegeysan doontid la talintaadana qeybtaada fikirkaaga aad anu fikirka anaguna kula wadaagi doono si aad markaasi haddii ay waxtar ku yahaad qaadatid haddii kalena een markaasi go-aanka aad qaadato kusii adkeysatid een faa-iso waad- waad filaysaan maq- waa maqlaysa waan filayaa xabso oo mar kale barnaamijka nag- barnaamijka nagala qeyb qaadanayso waxay leedahay wiilba xiriir aan lahayn wiilkaasna kadib jacayl ay usoo bandhigtay marka jacaylka usoo bandhigtay inkastoo horta gabdhaha een ay aad jacaylka marka horeyse usoo bandhigan laakiin markii loo soo bandhigtay iska beer jilicsayin kadib ay iska jeclaadaan qofkii kadib waxaa dhacday bay leedahay markaan jeclaaday inuu asagii iska goosto inuu markuu suu u goostay kadib soo laabto haddana yiraahda aniga waa ku jeclaano mar kale waa- waa kugu soo laaban karaa hay
Een, filsanay een, dabcan waxaa la isdhihi karaa marka koowaad oo uu xiriirka goostay wiilkaasi inay sabab een, amase caqabad jirta awgeed uu u goostay een, gabadhan waxaan dhihi lahaa anu kolley kula tali lahaa een, maadaama uu kuusoo laabtay mar labaad een, een, waxaa laga yaaba markii hore inuu caqabad ku dhacdo darteed amase dhibaato ay haysata darteed inuu xiriirkaas u go-ay hadduu mar labaad kuusoo laabtay ku yiri waan ku jeclahay een, awalna asagu een, xiriirka kaala horeeyey kolley een, dhibaato kalena uusan kuu geysana xiriirka uun uu jaray waxaan dhihi lahaa gabadhaasiita xiriirka caadi waa hore kasii wado xariirkaaga sii wadaa leedahay oo xariir la jira yaa ka yaa ka maxaa ka weynba een filsanay kolley qofka caqabad way u imaan kartaa ee waxbaa ku dhici kara ee sabab baa lasoo darsi karta markii problem kugu furan yahay dabcan qof xiriir een, amase ee waxyaabo kale marmar waxaa jirtaba aad een, telefoon oo dhan amase een, qof aad la hadasho oo dhan ba aad isaga tagto faa-iisa hal su-aalaan ku weydiina intaana la talinta gabadhaas u gelin adiga tusaalahaan faa-iisaa tahay wiilaa jacayl usoo bandhigata kadib markuu jeclaada jacaylka u jirtay ka hor haddana aad tiraa ku jecla gadaa lagu laabatid niyadda qalbiyan waxaa uga jarata maxaa las dhihi karaa een, waa runta horta dhaawac uu kusoo gaaraa mar qof ku jecel hadduu ku dhaho een een uu kaa tago dhaawac uu kusoo gaaraa waad xanuunsanaysaa ha marka een, ani ahaan haddaan ka tago di- kolley marka koowaad waaban jeclaa oo waan jeclaa shalay inta lasoo hor istaagayn hebel waan ku jeclaa maanta een, waxyaabaha laga yaabaa inay la soo darseen oo sabab darteed aan wa tegay haddana inaan qofkan waan jeclaa shalay waan jeclaa sidan shalay u jeclaa ayaan maanta u jeclaa ma la dhihi karaa faa-iisooy adigoo qofkan marka ayaan la socotaa mid kale inta xariir la yeelata kaas jeclaata istirkan xariirka u jar kii markuu xariirka u jaraa kan kusoo laabato soo lama dhihi karo Een, maya filsanay dabcan qof qalbi laha ahay qalbiguna hal weeyaan
halkii hadda waadba goosata sooma waxa ku tagtaa qabtaa n waxaan ku taga laga yaaba caqabad nafteyda ah inay filsare qabatay marka galabta waa ku jeeda ishaa suxulka iga hayda
waa mahadsantaa faa'iiso een, horta waxaan dhihi karnaa een, tusaale ahaan faa'iiso waxay leedahay galabtay hadduu kuusoo laabto qofkaa soo dhowey mar kale laakiin aniga waxaan qabaa qof shalay intaa jacayl kuusoo bandhigtay oo qalbigaagii aad siisay oo marka kadib kaasii tegay haddana xariir inta kuu jaray wuu jadwal kuu bedelay oo hadda kadib waxaan soo cusboonaysiinaysanaa marnabaa ka yeelin baan dhihi lahaa aniga filsane horta n, qofka ko bili-aadanka janis waa la siiyaa marka markii hore xiriirkan n, wuuba kaasoo raaligeli wuxuu kuri walaalow saas waxu dhaceen iga raalow haddana xiriirka bilowno horta way jirtaa yacni qofka inuu cududaar hadduu marka hore cududaar samaysa laa u dhihi lahaa waxaas waxaasaa aniga aan qabaa waxaa laga yaabaa inaanba loo qaadin dhibkaas soo moogid Een, waxaa kaloo sii xiga waxay tahay haddii adigoo cududaar samaysan ah haddana tiraa cududaar oo aad keensatay adhowdi cududaarka wax kaa aqbala ma lahan because markaa telefoonka iga dansanaysay oo xirxiranaysay anima xirxiro ku dhaama taalo waa runtaa filsane laakiinse qofku waa bili-aadan bili-aadan haddaan nahna anagu waa nusqaamanoo ma ma dhamaystirnin ilaa me- meerba mar baan eh, si kana marka eh, faa-iiso waxaa malanaa tada qof qalbiga ka jebisana aad tiraad anoo kugu soo laabanay adaygaa u jeeda maya filsane anigu qof haddaaba jeclaaba oo ma la soo hor istaago hore hebel waan ku jeclahay ama heblayo waan ku jeclaaba lacala kasoo qaadba gabar xataa haddaan dhaho marka gabadha jeclaanaya wax kale waa laga sugaa gabadhaan
waa taa filson marka aniga waa ma dhihi laha dibaan ugu laaban lahaa waxaan dhihi lahaa saabay wax u dhaceen walaalo halkan baa wax ka dhaceen iga raalo marka ilaa waa ma jeclaa shala saan u jeclaa maanta u jeclaa inta ka tagtaa la iga raali noqo ha in adeeg waa taas in adeeg waa tana n horta n haddii aan kaftan ka saarno waxaan dhihi karnaa qof qalbigiisii shalay aad ku dheeldheeshay oo cayaar cayaar uga tagtay oo cududaar la-aan aad uga tegin maanta inaad cududaar usoo samaysato wax waxay la tahay horta qofka qalbiga wuu jeclaan karaa qofkan hadda waxaa laga yaabaa inay in qofkan uu- ama wiilkan ay jeceshahay laakiin kalsoonidii awal aad u haysay inaadan hadda u hayi karin lacala hadduu soo laabta xataa aad aqbal aad tira aqbashid xataa kalsoonida awal haysta ma helayo because of isagaa ku cayaaray waxaan dhihi karaa marka aniga gabadhaas waxaan kula talinayaa inaysan soo celin because qofkan qofkii shalay ka taga waa isbedel kuma dhicin asagii le waa waa ta marka waxaan dhihi lahaa eh, go-aankaaga go-aankaa ku adkeyso waa tahay filsane anigu kolleyba n halkaas uma janjeero galabta waa ku jeedaa marka eh, filsane gabadhaas waxaan dhihi lahaa horta marka koowaad mar mar labaad jaansi ha waa filaa dhegeystahaas weliba waxaan ah, inayna maqleyso oo barnaamijka ay dhegeysanayso weliba la talinteeda markaas jawaabteeda ay ra- ay rabtay Een, labadeena kalamaan galabta kalena kalamaan Kalamaan.
kalamaan toosa filsane waa malaynaa galabta waaba iisoo iisoo tashataa umaleha waa ku jeedaa waa tahay galo wanaagsan idin la dhaa qaybihii ugu dhex- ee, qaybihii dhexe ee barnaamijkana waan ku sisaqaynaa bal dhanka kaalmaha sugaanta ayaan mar kale iskula jaleecaynaa iyo weliba een, ila yare Iyo.
moogtahay in badan baan ka aamusnayo afka kahala baqaye moogtahay in badan baan ka aamusnayo afka kahala baqaye moogtahay indhaha iyo warkuba daraada inay ku ilmeeyaan galgacay looyaan moogtahay indhaha iyo warkuba daraada inay ku ilmeeyaan galgacay looyaan ugubku la midane sidan sida sidan aabbahaa dilayey oo tahay iga rogaanine umalka igada igada umalka igada aja kama dhuhubayn igar kama ka agixin kamana agtagayo anigu anigu adigaan ku jecelahay kaalay kaalay kaalay adhaxdaygu qaad
luqad kaalay kaalay kaalay adhaxdaygu qaad
ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhacayaale ma ogtahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhacayaale tahay ammaaniyo weligood abaalmale waa tahay intaasaan kaga soo noqona heestii ay ku looqeynayeen iidlayara iyo weliba sooye albi ee xasuustii qadro daahir iyo weliba roray ay markaasi eh, heestii eh, markaasi ay dib us- usoo cusboonaysiiyeen galab wanaagsan baad ileenahay khiyaaray barnaamijkuna waa galab wanaagsan ila tala qaybihii dambe ayaan kusii siqaynaa faa-iisooy dhagaystayaalka intaana ka gaarin ayaan jaaniska sii doonaa oo markaasi fursadda u heshay dhagaystayaal kale ee markaasi nagala qayb qaadanaya wicitaanka ayaan jaaniska sii doonaa ee barnaamijka qaybka ah dhagaystahan ayaan u yeeri doonaa dhankiisa walaal soo dhawow magaca galka naga soo wacayso sawda xaggee naga soo wacaysaa
waxaan kasoo wacayaa xaafadda waa beri dhex
waa tahay soo dhawow haddii aad la socoto barnaamijka walaal
oo la socdaa sifa haye maxaad kaga qayb qaadanaysaa
wiil yara oo nagastaa gabaroo jecel
wiil adiga kula dhashay waan ka xumahay dhegeystaha saqadka telefoonka ayaa ka go-ay waan filaya inuu soo noqon doono qeybaha n ugu dambeeyay barnaamijkan oo kusii saqeynaa n faa-iso qeybihii ugu dambeeyay dhegeystayaasha hal iyo labo intaynu ka gaarno ayaan jaaniska sii doonaa haddii ay bahweyne qadar dhegeystaha xiga faa-isoy haddii aynu u yeerno waa tahay filsane dhegeystaha xiga haddii aan u yaro baaqno halo asalaamu calaykum
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
hal magacaygu waa shuhud iyo ku la- oo ku- oo ku sugan xaafadda qiimo leh waa tahay soo dhawow waad la socotaa barnaamijka
waxaan la socdaa walaashii wiilka ayaa la talinayaa wiilka waa ta
wiilka baan la talinayaa maadaama eedda ay noqotay mi- mi- eeddadii ay noqotay matalona haha
ka daydayo ayaan dhihi lahaa walaashii waa tahay aad baad umahadsan tahay walaashay waan filayaa wiilkaasi inuu ku maqlayo oo dhammaan een, dhegeystayaasha kale een la talinayana uu maqlayo fikirkooda een waan filayaa ee waa run gabadhaas waxay tiri filsanay eedo eedadii runta ahayd markaana ba noqota baa la- isaga dheero oo kuu jeeda galabta difaaca haysataa
filsanay awla marka hore kuu sheego waxaa ku idhi inaa wadadaas nala soo raacday aniga dhegeystayaasha May aniga wadadeeda gooni waaye marka waa filayaa n ee, qof kasta ay aragtidiisana waaye galab wanaagsan idin leenahay qiyaaray barnaamijkuna waa galab wanaagsan xubintiisa ila tala qaybihii ugu dambeeyana dhegeysta halka dhegeysta een, faa-iiso waxaan sii doonaa ugu dambeeya wicitaanka ee jaanis kaweel inuu ka qayb qaato dhegeystahaas ayaan u baaqaynaa een, soo na dhaweynayna walaal soo dhawow magaca galka naga soo wacayso
halo
walaal soo dhawow magacalka naga soo wacayso
abaa filsana nuuriyo weeye ninaan soo lalay maariimia
nuuriyo
waad la socotaa barnaamijka aha gabadhaasaa la talinaysaa ha ii soo dhowo galab wanaagsan anaguna ku leenahay sida quruxda badan ee barnaamijka aan nagala qayb qaadatay ee faa-iisa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan kusii saqeynaa dhegeystayaasha maxaa ku macsalaameynaysaa een waad mahadsan tahay filsan ee dhegeystayaasheena sharafta leh qiimaha iyo qadarinta naga mudan galab wacan oo wanaagsan ayaan dhammaantooda hawada ka leeyahay meel kastoo ay joogaan iyo si walba maqalkayagu u gaarayaba een galab qurux badan ayaan leeyahay waana wa mahadnaqayaa intii barnaamijka ka qayb qaadatay intii uu u saamixi waayo qadka inay soo galaan inta jecel inay ka qayb qaadatay inta dhegeysanaysa dhammaantood galab wacan oo wanaagsan ayaa hawada ka leeyahay
aniguna galab wanaagsan oo lamid ayaan leeyahay barnaamijkiina qeybeen intaas ayaanu kusoo gabangabeyneynaa galab wanaagsan ila tali qeybihii markaasi een galab kasta aad arbaca halkan aad ka dhageysataan intaas ayaan jecelnahay guud ahaan inaan kusoo afbeerno dhanka fars- een barnaamijka waxaa si talantaalayaalka idinkaga timinayay faa'iiso xasan shariif iyo anigo ah filson muuse yuusuf filson degan dhanka farsamada waa haashim yare een stuudiyaha koowaad ee een halkan stuudiyaha labaad een ku yaala magaalada dhuusamareebna waxaa farsamada naga hagayay cabdifataax fiyaad oo markaas qeybaha farsamada inuu jooga galab wanaagsanaan leenahay heestaasaad maq- maqlaysaan een muusigeeda ayaan idinkaga tegayna
sharafkayda midkaygu wacnahaade wajibkaygu yeesho